waxay maraan dad shacab ahoo waxba galabsan aashala la sugeyn wixii laga digtaa sameeyeen ay ceel u sameeyeen sun ugu dareen khasaarahana ka dhacay dhimashada dhaawaca oo dad iyo dunya marka laba qofoodna waa ku dhimatay ilaa todoba qofoodna waa dhaawaca waa xanuunsan yihiin waa sooxsan yihiin marka xaaladdu saas waa in walaalkayo waa gartay guddoomiye ceelku xaggeu ku yaallaa xaggee ceelkaasi ku yaal nigo ceelku ceeli joogan maahan ceelka jaqoobaa la yidhaha ceeli maalo dhawo ka yimid inay xoola ka dhaceen waayin marka si dhagar si dhagar ay ku yimideen ay sunta ugu shubeen marka jaqooba waayin wuxuu ku yaalaa dhanka qayaas haddeen kugu qayaas ku tilmaamo dhanka weyigu waxaa ku jiraa degmada maxaas
waa gartay markii la qabtay dhulkaas oo howlgalladii laga fuliyey kadib may dhuumaalaysi ku yimaadeen ay ceelka sameeyeen waa mid horeba hore uma joogno hadda meel hore ugu talinahay maaha marka si dhuumaalasay ku yimaadeen dad waa wuxuu duuyo maahana dad waa dadna lama ilaalin karo qofaa sunta ku shubi kara laba qofooda ku shubi kara sadagara u yimideen suntaasana ku shuban dadkaasi xoolahaasna ku waxyeelooba
waa gartay hadda see looga digtoon yahay marka meelaha kale iyo ceelasha kale iyo dhibaatooyin noocan oo kale inay ka yimaadaan iyo kuwa lamid ah
wallahi walaalkay waa ka digtoonaho maxaan ku sheegaa kolba isdhiga mayno dadku isdhiga maan wax kale haduu waa dadku naftiisa inuu badbaadsado isku dayaya ilaaha nafta badbaadi kare howlgalladii iiga waran dhanka kale howlgalladiyaa weli socdaa laleeyahay meelaha qaar xaggeed hadda joogtaan xaggeed wax ku wataan xaggee se xaaladdu maray
wa howlgalladu waa sii socdaan hadda saaka saakada hadda waxaa xilliga hadda kula so kula hadlaa dagaalaa socda oo ka socda eelqooxda meel la yidhaaho xedka degmada gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada baxo meel ku dhow marka maxaan ku sheega howlgalladu waa sii socdaan waana sii soconaa intay nimanka caada ku dambeeyaan
waa gartay marka maxaa khasaare ah ilaa hadda intaad ka warqabtid kuwan u dambeeyey ee dagaalka hadda socda inkastoo ay xilli hore tahay dagaalka socdaahay bal ka waran maxaa khasaare ah oo ay la kulmeen kooxihii nabaddiidka ahaa iyo dhankan kale isxoreyn deegaanada xoreynaya walaalow khasaare xilligaa lama qaymayn karo hadda xabadiiaba dagaalkiiaba socdaba marka bilan kasoo sheegi doona haddoo lu yidhaha waxay say wax u dhaya waa gartay halka loo laysku hayo ama dagaalku uu ka socdo ma noo carabaabi kartaa guddoomiye adoo mahadsan waxaa la yidhaha eelqooxlayda eelqooxle eelqooxlayda dhawral xadka waxa waaye in degmada aadayo ala u dhowda
waa gartay ka soke meel ay joogaan ma jirtaa oo lagu og yahay qolyahan
tuulooyinka kulli waa taas oo maalmahanaan ka shaqaynaynay waxaan kuu sheegaa ciidamada xooga dalka iyo qaybahooda kala duwan iyo dadka deegaanka gaar ahaan ciidamada macuusleyda iyo dadka deegaanka oo iskaashaday marka meeshaas bisi ka daba ayadana waa looga daba tegay dhinaca kale dhibaato abaarta iyo saameynta ka dhalatay ayaa jirtay marka meeshana muddoay go-deen ahayd gaar ahaan moqokori iyo deegaano badan oo hoos yimaada maxaas marka waxaad iga warantaa bal xaaladaha hadda jira iyo dadku say u nool yihiin
wallahi walaalkayow abaar waxba ka daranba dadkiiaba aba naftooda laisku haastaaba abaar hadda waa jirtaa oo afar sana meesha abaar aheeday hadda muggi hadda la xoreeyana wax gargaara ma gaarin oo maxaan ku sheegaa dowlad goboleedka hirshabelle dowlad daxaan ka sugaynaa inay gacana soo gaartana waa rajayna haduu lawada dhawaan laakiin dhibka jira waxa waayaan dadkii iyo dunyadiiaba laisku haastaaba
oo sidee ah noo macnay
dadkiina waa diluha qof kastoo bini-aadam ay arkaana waa dilaan oo naftooda maxaa unoo sheegay dadka leeyihi inay u dilaan dunyadiina waa ka dhacaan marka in dadkii dunyadii ka badbaadinaaba maxaa ku sheegaan ku mashquulsanaaba taasi waa mid ay dadku ka ka gadoodeen oy ka kaceen oo ciidankuna ay garabku siinayaan oo hawshaa socotaaba taasaa keentay marka waxaad iga warantaa dadka gaar ahaan moqokori oo kale dhibaato aada u xooggana laga soo sheegayay dadaa gaajo u dhimanayay maxaa lasoo gaarsiiyey maxaa xaalkoodu yahay maxaad socodsanaysaa ugu dambeyn adoo mahadsan walaal aada maasan tahay dadku waa muddo sanadyahay abaar meeshu heeday wax gargaara ma gaarin nimankaa nabaddiidkaa gacanta ku hayay dadkuna waa dhinto adunyada waa dhinto waayaan xag caafimaad dhibaataa ka jirto wax kacda yarata caafimaad kama jiraan waxbarasho wax kama jiraan dadku biyo nadiifa ma cabaan wax gargaar oo hadda raashin oo gurmada oo amba hore u tageen base hadda tegana ma jiraan marka maxaan ku sheegaa dadka iyo dunyada waa dhinto waayaan gaar ahaan hadda caquurta iyo nafaqa darra iyo haweenka uurkale iyo waxyaalahaas waa dhinteen dad badan waa ka dhinteen marka waxaan codsanayaa dadkaas in gurmud laga soo gaaro in gurmud laga soo gaaro dad furan saro wax gargaaraya ina gacantooda gelin waa hada yaraatee